بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين suuratu howd ayaan ku soo dhex jirnay aayaddii lixaad ayuu darsigani ka bilaabanaya alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi mid socodto ma jirto fi l ardi dhulka dhexdiisa ilaa hadday jirto cala allahi alla dushiisa ayuu ayay ahaatay cala allahi alla dushiisa ayuu ahaaday risquhaa risiqeeda wayaclamu wuxuu ogyahay alla mustaqarahaa meeshay ku sugan tahay wa mustawdacahaa iyo makaanu wadaaca dhigideeda meesha la wadaaca dhigay ee la ammaano dhigay kullan mid walba oo daabada iyo risqigeeda iyo meeshay ku sugantay iyo meesha la wadaaca dhigay ah kulli intaasoo dhan fii kitaabin kitaab dhexdii bay yihiin yay ahaadeen mubiinin oo cad ayaddu waxay muujinaysaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu makhluuqaadkiisa gacanta ku hayo kana warhayo daabadda waa inagii soo marna waxaa la yidhahdaa wax kastoo dhulka dushiisa ku socda ayaa daabadda hadda laga wadaa lafley dhulka dushiisa ku socota ma jirto hadduu xayawaan yahay hadduu cayayaan yahay bini aadan yahay jin yahay nooci doonu yaal ilaa hadday jirto risiqeedu ilahay dusheedu dushiisu ah ilahay baa subxaana watacaala kafaalo qaaday oo damaano qaaday risiqeeda meel alle meelhay joogtaba risiqeeda waa ugu tegaya maxaa yeele waa loo qoray waa wax u qoran taasi waa xagga maamulka ta kale alla wuxuu ogyahay subxana wa tacaala mustaqarqarka waa meesha ay ku sugan tahay xaggay joogtaa ilahay waa ka warhaya mustawdacana waxa weeyaan makaanu wadaaca dhigidda weyo meesha oo xeradii iyogeedii ah sidaas waa tafsiir waa tafsiirkii suuratu lanca kusoo marnay baa lagu fasiyo yastaqaraha wax qonaysaa fil arxaam sugnaanshaheeda oo laga wado iyo iyo caloosha hooy markay ku sugnayd ilahay waa ka wahay wa mustawdacahana waxay noqonaysaa qalbiga iyo dhabarka aabe markay ku jireen mustawdac waa intay dhabarka ku jireen oo ayna sooba goyn mustaqarkuna wuxuu noqonayaa waa raximkii iyo makaankii intayna dhalan laakiin raximka ay ku jireen sidaas suurat lancaam baynu kusoo marnay wamaa min daabatin mid socoto ma jirto fil ardi dhulka dhexdiisa ku socoto oo tukumaysa ilaa hadday jirto cala allahi alla dushiisa ayuu ahaaday risquha risiqeed ilaahay baa yani xilkaa isa saaray inuu risiq masruufo oo risiq siiyo wayaclamu alla wuxuu ogyahay mustaqarahaa meeshay ku sugan tahay buu ogyahay meeshay joogto wuu ogyahay subxana wa tacala wa mustawdacahaa makaanu wadeeca dhigideeda meesha la ammaano dhigay oo hoygay gelaysay ah taana ilahay waa ogyahay subxana wa tacaala kullun mid walbaana oo arrimahaa ka midi fii kitaabin kitaab dhexdii buu ku sugan yahay mubiinin oo cad waa lafilmaxfuudka kulli waxaasoo dhan oo lafilmaxfuudkay ku yaalaan wa huwa alle alladii midka way khalaqa abuuray assamaawaati samooyinka abuuray waalarda iyo dhulka fii sittati ayaamin lix beri gudahood ku abuuray wa kaana wuxuu ahaa carshuhu alla carshigiisu cala almaai biyo korkood buu ahaa liyabluwakum wuxuu u abuuray samaawaadka iyo dhulalka liyabluwakum inuu idin imtixaano daraaddeed ayukum kiineba axsanu wanaag badan camalan xagga camalka wala-in qulta haddaad dahdo nebiyow inakum idinku mabcuuhuuna kuwa la soo bixinayaa tihiin min bacdi lmowti dhimashada kadib layaquulanna waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooyaane mubiinun oo sixirnadiisu cadda alla subxaana wa tacaala samaawaadkiiyo dhulalka ayuu abuuray lix beri gudahood buu ku abuuray waynu soo baranay carshigiisuna biyo korkood buu ahaa waxaa laga wadaa intaan samaawaadka iyo dhulalka la abuurin carshiga ilaahay biyo korkood buu ahaa biyo ayuu korkoodaa biyaha maxaa ka hooseeyo biyaha hayay ilahay baa garanaya subxana wa tacala laakiin carshiga oo makhluuqaadka ugu sarreeya oo samaawaadkii iyo dhulalkaba ku wareegsan carshigaasi intaan samaawaadkiiyo nololka la abuurin biyaha ka hooseeyo biyo korkood bu aha sidaasay aayaddu sheegaysa xadiidka nabigeenuna sal alay wasalam sidaasuu isaguna sii caddeeyey niman reer banu tamiim la yidhahdaa nabiga u yimi sal alay wasalam markaasaa nabigu wuxuu hi sabnabiga weydiiyeen akhbirnaa can awali hada alamri bay dhahay arrinkan yani jiritaanka wixii ugu horreeyey loo sheeg bay dhahen maxaa ugu horreeyey waxyaabaha markaasaa rasuulku wuxu uhi sal alay slam kaana allahu qabla kulli shay ilaahay wuxuu jiray wax walba hortiibuu alla jiray subxana wa tacala isagoo wax makhluuqa jirin buu ilaahay jiray subxana wa tacala wa kaana carshuhu cala almaa carshigiisuna biyo korkood ayuu ahaa wa kataba fi lawxi lmaxfuudi dikra kulli shay lawxilmaxfuudkana wuxuu ku qoray wax walbuu ilahay ku qoray subxana wa tacala marka wa kaana carshuhu cala almaa waa intaan samaawaadka iyo dhulalka iyo makhluuqa la abuurin carshiga ilaahi subxaana wa tacala wuxuu ka korreeyey biyo korkood buu ahaa waxaa loo abuuray samaawaadkiiyo dhulalka loo abuuray liyabluwakum ayukum axsanu camala in laydin imtixaano laydin jirabo kiineebaa camal fiican u fiirso meesha waxaa waxay muujinaysaa danta laga leeyahay samaawaadkan iyo dhulalkan iyo khalqigan iyo waxa laysku hagaajiyey danta laga leeyahay waa adiga adigaa lagu fiirinaya lagugu tijaabinaya bal in laydin kala saaraa la doonaya kiina camalka wanaagsanna la ogaado midka camalka xunna la ogaado kadibna maalin ilaahay idiin abaalgudo ayaa la sameeyey saasay qorshuhu ku socdaayo dhulalkan iyo samaawaadkan iyo buurahan iyo waxa laysku habeeyey ujeedada laleeyahay waa adiga adigaa lagu socdaa adiga yaa lagu fiirinayaa bal wixii ilaahay kuu abuuray inaad ku hagaagto iyo inaad ka leexato saas way macnaha lama odhanin marka liyabluwakum ayukum ayukum axsanu camalan baa la yidhi ayukum aktaru camalan lama dhig kiina camal badan lama dhig maxaa yeelay badnaanshaha camalku muhimadbu wuxuu leeyahay markii wanaag uu la socdo asalku waa wanaagga camalka camalkuna wanaag wuxuu noqdaa markii shareecada ilaahayna waa u waafaqsan yahay marka labaadna ilaahay dartii loo sameeyo labadaa shardi iyo ruuxa samaynayo inuu ruux iimaan la yahay ayib walain qulta inakum mabcuuduuna min bacdi lmowti waxaa laga wadaa nimankan kula jooga haddaad ku tidhaahdo markaad dhibataan kadib waa laydin soo celin doonaa waxay ku odhanayaan waxaasi waa wax sixir ah sixir iska cabdi in hada wax kale ma aha qur-aanka ku wadan qur-aankan sheegaya waa laysa soo saari doonaa waa uu sixir bay dheh wax kale yaamaysa waxba kama jira leeyihi macna wa huwa alle alladii midka way khalaqa abuuray alsamaawaati samooyinka abuuray waalarda iyo dhulka fii sittati ayaamin lix beri gudahood ku abuuray wa kaana wuxuu ahaa carshuhu alla carshigiisu cala almaai biyaha korkooda ayuu ahaa intaan la abuurin kuwa wey liyabluwakum inuu idin imtixaano daraaddeed buu alla samaawaadkiiyo dhulalka u abuuray ayukum kiineebaa axsanu wanaag badan camalan xagga camalka bal saad u kala fiicnaataan baa laydin fiirinayaa kadibna maalin baa laydinku talagalay ruux walba abaalgudkiisa la siin doono walain qulta haddii aad tidhaahdo inakum idinku mabcuutuuna kuwa la soo bixinayaa tihin min bacdi lmowti dhimashada kadib layaquulanna waxay odhanayaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay in haadaakani ma ahaanin qur-aankiihi ee isa soo saarida sheegayahay ilaa sixirun sixir mooye wax kale maaha sixirkaasoo mubiinun cad oo iska cad maanaa sixirnimadiisu iska cad walain akharnaa haddaan dibdhigno canhum xaggooda alcadaaba cadaabkii haddaan ka dibdhigno ilaa ummatin muddo intii laga gaadhay muddadaasoo macduudatin la tiriyey layaquulunna waxay odhanayaan maa yaxbisuhu maxaa xabisaya maxaa celinayo cadaabka xanibayo reebay alaa hooya yowma maalinka ya'tiihim uu imaanayo laysa muusan ahanin cadaabkii masruufan mid la jeedin canhum xaggooda mid laga jeedin muusan ahanin waxaaqa waxaa hareereeyey ama ku degay bihim iyaga maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa haddii cadaabka laga dibdhigo oo qabashadii la qaban lahaa loo dibdhigo wakti ilaahay qorsheeyey oo tirsan aan badnayn oo ilaahay ku talagalay loo dibdhigo waxay odhanayaan cadaabka la sheegaye eed leedihiin cadaab baa idinku imaanaya maxaa dibdhigay maxaa xanibaya oo reebayo la imaan lahay maad noo keenti saasay leeyihin maanaa waa dibdhigsanaya rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maalinka uu imaanayo laga leexin maayo maalin buu ilaahay ku talagalay maalinka hadduu yimaadana ninna kama jeedin karo cadaabkaa kama leexin karayo wixii ay degdegsanayeen oo ku jeesjeesanayeen hayna cadaabkala sheegaya awa waxan kaasa waa la sheegayaa soo wax dhaca ma ay taada ku hayeen wixii baa ku habsanay rabbi subxaana watacaala oo ku degay markaasi waxa weye talag fara kuma jirta wy macnaha walain akharnaa haddaan dibdhigno canhum xaggooda ilaa alcadaaba cadaabkii haddaan ka dibdhigno ilaa ummatin muddo intii laga gaarayo kelimatu ummatin qur-aanku macaarif fara badan buu isticmaalaa yani ummadda muddo waa loo isticmaalaa qayb waktiga ka mida sidan oo kaleeto waxaa kaloo qur-aanku u isticmaalay alimaamu lmuqtada bihi imaamka lagu daydo ruuxa lagu dayday la raacsan yaha waa la yidhahda ina ibrahima kaana ummatan qaanitan lilah waxaa kaloo loo isticmaalaa bimacna almilla ina wajadna aaba'ana cala ummatin wa ina cala aathaarihim muqtaduun yani waxaa laga wadaa marka diin iyo dariiqa laga wadaa jamaacana waa loo isticmaala oo koox dadka ka mid ah macaani fara badanoo saasuu qur-aanku u isticmaalay kelimatu umma halka laakiin waxaa laga wadaa qayb waktiga ka mid walain akharnaa haddaan dibdhigno canhum xaggooda alcadaabu cadaabkii haddaan ka dibdhigno cadaabkii loogu hanjabayay ilaa ummatin qayb waktiga ka mida inta laga gaarayo macduudatin taasoo la tiriyey oo aan badnayn shayga la tirin karaayo waa shay yar macnaha layaquulunna waxay odhanayaan oo dhahayaan maa yaxbisuhu maxaa xanibayo reebaya cadaabkaas maxaa reebaya maad keentid haddaba saasila waa degdegsanaya macna alaa hooya yowma maalin ya'tiihim uu imaanayo laysa muusan ahaanin cadaabkii masruufan mid la jeedin canhum xaggooda mid laga jeedin muusan ahaaninoo laga duwi maayo waxaaqa waxaa degay ama hareereeyey bihim iyaga maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesay cadaabkay adduunyada markay joogeen degdegsanayeen oo jees-jees daraaddii ay lahaayeen aaway iyo beenin ay beeninayeen daraaddeed kiibaa ku habsaday walain adaqna alinsaana halkan dhaqanka bini aadamka ayaa laynoo sheegaya iyo dabeecadiis walain adaqnaa haddaan dhadhan siino alinsaana insaankii haddaan dhadhan siino minaa xagganaga xaalay ka ahaatay raxmata naxariis xagga naga naxariis ka timi haddaan dhadhan siino uma kadibna nasacnaaha naxariistii aan siino minhu xaggiisa aan ka siino inahu isagu laya'uusun waa mid quusasho badan kafuurun oo kufrin badan wey walain adaqnaahu haddaanu dhadhan siino insaankii nacmaa xaalad nicmo iyo barwaaqo leh haddaan dhadhan siino bacda daraa'a mid dhibaato leh kadib xaalad dhibaato leh kadib mid barwaaqo leh iyo nicmo leh haddaan dhadhan siino xaaladaa dhibaatada lehoo masad ku taabatay layaquulanna wuxuu dhahayaa dahaba wuu tag way tegay asayi-aatu xumaayaalkii waa tegay cannii aniga xaggayga waa iga tegay inahu isagu markaa la farixun waa mid faraxban mid farax badan weeye mid farxayo weeye fakuurun oo faan badan ila aladiina kuwii mooye sabaruu sabray oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaatay maqfiratu dembi dhaaf wa ajrun iyo ajir kabiirun oo weyn insaanka dabeecadiisa waata haddii inta yani waxa wey aanu naxariis dhadhansiina rabbi subxana wa tacaala naxariis xagganaga ka timid waxaa laga wadaa adduunyada loo barwaaqeeyo oo caafimaad la siiyo oo xoolo la siiyo oo nabadgelyo la siiyo oo naxariista ilaahay subxaana wa tacaala la siiyo kadibna naxariistii laga faydo laga siibo waxaa laga wadaa laga siibidda isagoo raalli ka ahay baa xoog lagaga qaado naxariistii laga qaado markaasi wuxuu bilaabayaa quusasho mustaqbal inuu khayr dambe oo dhanna ka quusto wixii horay loo sameeyeyna inuu ku kufriyo uuba macnaha wax weydiido iyo uusuntu waxay kun u noqonaysaa khayr dambe oo dhan wuu ka quusanaya bas weyaan bule aniga maarata yani waa ii dhammaatay khayr dambe oo dhan waa ka quusanaya kafuurkana waxaa laga wadaa wixii barwaaqo ahaydee hadda ka hor la siiyo o dhan intuu halmaamo buu ku kufrinaya wa kaanahu weligii midaa wax la siinin baad moodaa taasi waa xaaladaasoo naxariisbaa u horeysay waxaa looga dambaysiiyey yani xaalad dhibaatale baa uga dambaysay haddii xaaladda yani waxa wey aanu hamidaasi waxa weeye haddaanu naxariis dhadhansiino naxariistii laga qaado tan kalena waxa weeye haddii aanu dhadhansiino xaalad nicmo leh xaalad dhibaato leh baa u horeysay xaaladii dhibaatada lahayd baa laga qaaday mid barwaaqo iyo nicmo leh baa loogu bedelay markaana wuxuu bilaabayaa kibir iyo farax iyo qooq iyo faaq buu bilaabaya waaba saasuu binaadam haddii barwaaqo uu helo waa kibirkaas iyo qooqaas iyo ilaahay siiyey oo uusan xusuusanin iyo addoommadiiyo uu iska weynaysiiyo oo faan iyo kibir buu ku kacaya haddii inta laga qaado mid dhibaatole loogu bedelana wixii ilaahay siiyey horena wuu ku kufrinaya wax dambana ma rajaysanaya quusad baa ku dhacaya macnaha bini aadamku waa sidaa ma bini aadam oo dhan ba maya ila aladiina aam ila aladiina sabaruu wa camiluu saalixaat dadka muuminiinta iyagu saas maaha macnaha bini aadamku sila kuma roona sila kuma roono oo gaalka iyo inta gaala raacyada sila kuma roono haddii dhibaato la taabsiiyana xaalkoodu sidanu noqon haddii barwaaqo la taabsiiyana xaalkooduna sidanu noqon marka sila kuma roono oo waa habeen siduu ilahi subxana wa tacala ku sheegay laakiin dadka sabirka iyo camalka saalixa laga helay kuwaas iyagu kuma jira ila aladiina aamanuu ila aladiina sabaruu wa camiluu saalixaat sabaruuda waxaa laga wadaa xaaladii shiddada iyo dhibaatadu markay qabsato way sabraan wa camilu saalixaatina waxaa laga wadaa xaaladay barwaaqada helaanna ilaahay bay u shukriyaan oo saalixaad iyo daacay la yimaadaan maxay leeyihiin qoladaas ulaa'ika lahum makfiratun dembidhaaf bay leeyihiin dembidhaaf waxay ku leeyihiin yacni maadaama ay macnaha waxa weeyaan ay sabreen sabirkaasi wuxuu keenayaa ay in ilahay u dembidhaafo subxana wa tacala maaa xadiiska nabiga sal lay slam waa ka nabigu odhanaya ruuxa muslimka wax kastoo asiiba xataa qodaxda mudaysaba ha noqotee ilaahay dembigiisuu ku tiraya hadduu ku sabro marka waxa weya ulaaika lahum makfiratun dembidhaafka waxay ku helayaan waa sabirkii wa ajrun kabiirun ajirka weynna waxay ku helayaan waa camalkii saalix ah xaaladii barwaaqada ay ku jireen shukri bay la yimaadeenoo camal saalixay ku dadaaleen iyo ilaahi subxaana wa tacaala inay aqoonsadaano raalli geliyaan ajir weyn bay halkaa kaleeyihiin macana saas weyaan xadiidka nabiga sal lay slam waa ka odhanaya yani ruuxa muuminkaa ruuxa muuminkaa dabeecadda uu leeyahay waxa weeye in haddii uu barwaaqo helana uu shukriyo oo sidaas uu khayr iyo ajir u helo haddii dhibaata ku timaadana inuu sabro oo sidaa ajir iyo khayr uu ku helo labada xalow bini aadamku waa mar uu barwaaqaysan yahay iyo maruu dhibaataysan yahay hadduu dhibaataysan yahay waa sabraya hadduu barwaaqaysan yahayna waa shukrinaya xaaladiisuna waa wada wanaag buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin gaalku isagu waa kan yani sina isagu kuma roono tanna kuma roono tanna kuma roono walain adaqnaa haddaan dhadhasiino barbiri subxana wa tacala alinsaana insaankii minaa xagga naga xaalay ka ahaatay raxmatan naxariis uma kadibna nasacnaaha naxariistii aan siibno minhu xaggiisa aan ka siibno inahu isagu la ya-uusun waa mid quusasho badan mustaqbalka wax dambaba iima dambeeyuu leeya bas waa ii dhammaatay kafuurun waya mid kufrin badan wixii horay loo siiye naxariistii horena wuu kufrinaya oo waaba halmaamaya macnaa waaba diidayaaba walain adaqnaahu haddaanu dhadhansiino insaankii nacmaaa xaalad nicmo leh bacda daraa'a xaalad dhibaato leh kadib xaaladaa dhibaatada lahoo masadhu taabatay xaalad dhibaato leh oo taabatay kadib xaalad barwaaqiya nicmo leh haddaan taabsi aanu dhadhansiino layaquulanna layaquulanna wuxuu dhahayaa dahaba waxaa tegay asayi'aatu xumaanyaalkii way tageen cabdii aniga xaggay wixii xumaan oo dhan iga tagtay bas wixii hadda ka dambeeya barwaaqo dhib dambe igu soo noqon mayso dhib dambe is arki mayno halkaasu ka baxaya inahu isagu la farixun mid farax kibir badow mid farax kibrow farax caadiga maaha laakiin waa farax uu ku jiro nooc macnaha wax way xadgudubah fakhuurun mid faan badan weeyanoo addoommadana u faanaya naxariistii ilaahay iyo khayrkii la siiyeyna waa ku waa farax oo kibir ku jiro iyo xadgudub buu la imaanayaa addoommadana waa u faanaya macnaha ila aladiina kuwii mooye sabaruu sabray dhibaata markay taaganta oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha warwanaagsanna sameeyey markay barwaaqada ku jiraan ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaatay makfiratun dembi dhaaf sabirkaa ay sabreen baa loogu dembi dhaafaya wa ajrun ajirna wuu u sugnaaday kabiirun oo weyn oo jannada ah camalka wanaagsanaya xaaladda ay barwaaqada ku jiraan ayay macnaha waxa way taana ku heleen iyo sabirkaba falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquluu lawlaa unzila calayhi kanzun aw jaaa macahu malak falacallaka waxaad mudan tahay taarikun inaad tahay mid ka tegaya nebigu bacda maa shay qaabkii yuuxaa la waxyood ilayka adiga lagu waxyood wadaa'iqun iyo inuu cidhiiryamayo bihi kaas maagaasi sadruka laabtaadu inay ka cidhiiriyo la unzila maa la dejiyo calayhi dushiisa kanzun xoolo badan oo kayda maa lagu soo dejiyo aw amase jaa'a muu yimaado macahu la jirankiisa malakun malak muu yimaado inamaa anta adigu nebigo nadiirun diga unbaa tahay wallahu allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa wakiilun mid loo tala saarto oo wakiila way xifdiyo wey aayadani waa tamisiin nabiga sal alay slam baa waxaa la leeyahay waxaad mudan tahay wixii lagu waxyoonayay qaar ka mida inaad ka tegayso oo qaarkaasi waa qaarka ay dhibsanayaan gaalada ayaga macnaha waxay yani cadaadis iyo beenid iyo dhib iyo wax walbay u geysteen nabiga sal lay slam marka nebigu inuu ka tegay ma aha laakiin cadaadiska haysta iyo culayska ka haysta nimankan gaalada ah baa waxaa la doonayaa in la sabirsiiyo nebiga la dejiyo sal lay slam lacalla waa taraji iyo tawaquc weeyaano tawaqucuna inuu dhaco laazim ma ah sidaas daraaddeed nebigu kama tegin salawatu rabbi wasalaamu calayh ee waxaa laga wadaa culayska ku haysta waxaa suurtageli karta inuu kugu xambaaro wixii lagu waxyeelay qaar ka mida inaad ka tagto oo qaarka iyagu ay dhibsanayaan qaarka ilaahyadooda wax ka sheegayaan qaarka ayna doonayninah taasaad mudan tahay baa laleey ama laabtaaduba inay cidhi laabtaaduna cidhiidhiyanto wixii lagu waxyooday qaarkii in laabtaadu ka cidhiidhiyanto oo aad qalbigaaga gasho inaad istiraahdo maba iska daysaaba maadaama macnaha dhibba kugu soo gaadhaya ama dhibsanayaanba dadkii taas ha laga yaabo waxaana arrinkaa keenaya inay yidhaahdeen maa lagu soo dejiyo kan kayd maa la siiyo xoolo fara badan maa la siiyo ama malag u markhaati kaca maa lala soo dejiyo waxaa la yidhi nebi maxamedow adigu dadkan qalbigoodana wax ma gelisid xoolo badanna ma haysat malag soo diritaankiisa hawshaada maaha innamaa anta nadiirun diga unbaata hawshaada ma rabtaa xilkaagu waa inaad digniinta geersiiso wax walbana ilahay baa loo tala saarta subxana wa tacala macnaha waxay yidhahdeen wa qaaluu maa lihada rasuuli yakulu acaama wayamshi fi laswaaq muxuu ahaa rasuulkan cuntadana cunahay suuqyadana wareegay waxay rabaan rasuul nooca aan ahay suuqana aan marin cuntana aan cunin nooc kale ka samaysan si kale u samaysan bay rabaan marka arrimahaasoo kaleeta nabiga sal lay waslam qalbigiisa xoogaa cidhiiri yaa ku keenay tiibaa marka lagala hadlaya waxaas ha u abayeeli baa laleey falacallaka hadalka ama su-aal baad ka dhigi kartaa oo waxaad dhigi kartaa falacallaka afalacallaka ma laga yaabaa oo ma mudan tahay taarikun inaad tahay mid ka tegaya bacda maa shay qaarkii waxaa la waxyoonayo ilayka adiga lagu waxyoonayo waxa lagu waxyoonaya qaarkii inaad ka tagto ma mudan tahay oo ma laga yaaba way macna wa daa'iqun inuu cidhiiryabo bihi bacdigaa qaarkii bacdigaa daraaddii sadruka laabtaadu inay cidhiiryanto bacdigaa iyo qaybtaa ay dhibsanayaan daraaddeedna inay laabtaadu cidhiiryanto oy ka cidhiiryanto waxan ay diidayaan inaad sheegto ood gudbiso ma laga yaaba way arrinkaasa ma dhici kartaa macnaha wax way hayeeli arrinkaas yuusan kugu xambaaray yuusan kugu kalifi saasaa laleeyahay ama falacallaka waxaad sideeda u daayo jumla khabariya ka dhigo istifaamta ka daayo markaa iska tawaquc buu noqonaya tawaqucga inuu dhaco laazima sida shardiga oo kale waysaan horey usoo marnay falacallaka ma mudan tahay ama falacallaka waxaad mudan tahay taarikun inaad tahay mid tegaya bacda maa shay qaarkii waxaa la waxyoonayo ilayka adiga lagu waxyoonayo waa saasoo bulshada cadaadiskeedu waxyaalo fara badan baa laga yaabaa inay ku garab mariso oo haddii aad isleedahay waxan haddaad gudbiso amaa dhibkaa soo gaadhaa oo lagu dacaydeeyaa oo yani waxaway gacan ku gaadhaa oo waxaa laga yaabaa wixii waajibkii ku saarnaa qaar ka mid inaad ka gaabsataba marka saa hayeeli baa laleeyahy wixii la doonaya kaa soo gaadhay xilka adigu gudo oo gudbi falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayk wadaa'iqun iyo inuu cidhiiryamayo bihi kaa sadruka laabtaadu inay la cidhiiryamayso an yaquuluu inay yidhaahdeen daraaddeed sababta laabtu la cidhiiryamayso ama meehe qaarka uuga tegayo waa tan an yaquuluu inay yidhaahdeen darteed lawlaa unzila maa la dejiyo calayhi dushiisa kanzun xoolo badan oo kayda maa lagu soo dejiyo waakan faqiirka miskiinka waxba haysanine maad kayd lagu soo dejiy kayd xoolo badan maa la siiyo hadduu doonayo in la dhaco ow amase jaaa muu yimaado macahu la jirankiisa malakun malag muu yimaado u markhaati kacay oo garab socdo daba socdo ku hayo waa rasuul ilaahay muu la soo raaciyo inamaa anta adigu baa layidhi nebiyow nadiirun diga umaad wallahu allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa wakiilun midka loo tala saarto isagaa wakiilkaa rabbi subxana wa tacala am yaquuluuna ma waxay leeyihin iktaraahu been abuurtay maxamed saasay leeyihin qul waxaa badaa fa'tuu la imaada bicashri suwarin toban suuradood la imaada milihi oo isagoo kale ah muftarayaatin kuwaasoo la been abuurtay wadcuu u yeedha man istatactum ciddaad awoodaan oo min duuni illahi alla ka sogo in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegay fain lam yastajiibuu haddaynan ajiibin lakum idinka oo arrintaa aynan idiin ajiibin faclamuu waxaad ogaataan anamaa unzila in la soo dejiyey uun bicilmi illahi cilmiga ilahay inuu lagu soo dejiyo ilaahay ogaashihii baa lagu soo dejiyay cilmigiisa wa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudana inuusan jirin ilaa huwa isaga mooyaane saa ogaada fahal antum idinku ma tihin marka muslimuuna kuwa hogaansamaya ma tihin ma isdiibaysaa marka waxay leeyihiin maxamed baa been abuurtay qur-aanka jeebkiisuu kala yimid isagaa soo urursaday kadibna ilaahay baa idiin soo dejiyey buu dadka u sheegay waxaad tidhahdaa arrinku hadduu saas yahay la imaada toban suuradood oo isagoo kale a keena bicashri suwarin milihi toban suuradood oo isagoo kale ah oo la been abuurtay ood idinku samayseen bal la imaada le waxaynu kusoo marnay suuratu yuunus suuratin min milihi suurad isagoo kale ah marka markii hore waa kaan soo sheegna waxaa la yidhi qur-aankanoo kale la imaada markay la iimaan kari waayeen baa hoos loola soo dego waxaa la yidhi toban suuradood keena tii markay awoodi waayeen baa waxaa la yidhi hal suurada keena marka way kala saasuu kala dameeye halkii suuradna keeni waayo marka marka toban suuradood keena oo la been abuurtay weliba arrinkaa waxaad u yeedhataan cid kastood awoodi kartaan alla ka sokow haddaad run sheegaysa maxamed baa abuurtay hadday run tahay cid kastoo dhan intaad kaashataan ood u yeedhataan bal toban suuradood keliya keenale hadday idin yeeli waayaan bale fain lam yastajiibu lakum fain lam yastajiibuunaasi laba meelood ba way u noqon kartaa in lala hadlayo dadkii mu'miniinta oo la leeyahay fain lam yastajiibuu lakum hadday idin ajiibi waayaan oo arrinkaa aad keena ku dhahdeen ay ku guuldarraystaan hade markaa waxaad ogaataan cilmi ilahay buu kusoo dega sheega qur-aanku cilmi ilahay buu kusoo dega cid xaq lagu caabudona ma jirto oon alla ahayn ayaguna waxay sheegayaan waa buu beensaa un baad ogaanaysaa wey waxaa kaloo suurtagala fain lam yastajiibuu lakum hadalkaa in loo jeedinayo ayagii loo jeedinaya gaalada oo waxaa laga wadaa fain lam yastajiibuu ilaa waxaa la yidhi wadcu man istadactu ciddaad kari kartaan oo dhanna u yeedhali fain lam yastajiibuu lakum kuwaad u yeedhanayseen eed kaalmada ka rabteen hadday idin ajiibi waayaan kuwaad lahaydeen warkaalaya qur-aan beena aan samayne noogu kaalmeeya hadday kuwaasi idin ajiibi waayaan ood kaalma ka weydaan oo arrintii idinla samayn waayaan hadda waxaad ogaataan markaa cilmi ilahay baa lagu soo dejiyey maxamed jeefkiisa kala imaan cid xaq lagu caabudana inaysa jirin alla mooye arrinkaa ogaan in gaalada lagula hadlayana waa suurtagal oo wax dhici kartaa macnaha ma isdhiibaysaa way marka fa hal antum muslimuuna kuwa islaamaya oo isdhiibaya ma jirin hogaansamaya am amase am bal iskaba dhaaf waxaasi yaquuluuna an yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu wuu been abuurtay maxamed baa been abuurtay qul waxaa dhadaa nebigo fa'tuu la imaada bicashri suwarin toban suuradood oo milihi kaleo isagoo kale ah qur-aanka oo kale ah keena leh xagga fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa iyo axkaamtu jidaynay iyo waxa horey u dhacay oo ka warramaya iyo mustaqbalka waxa soo socda oo ka sheekaynaya wax kula mid ama keena leh toban suuradood oo isagoo kale ah keena muftarayaati tobankaa suuradood oo la been abuurtay oo idinku jeefkiina kala timaadeen wadcuu u yeedha man istatactum cidaad awoodaan min duuni illahi alla kasakow in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegay insi iyo jinni waxaad kari kartaan oo dhan arrintaa la kaashada fain lam yastajiibuu haddaynan ajiibin lakum idinka haddaynan idiin ajiibin oo ay la iimaan kari waayaan arrintaa hadday ku guuldarraystaan oo keenani aad dhahdeen ay yeeli waayaan faclamuu waxaad ogaataan annamaa unzila inuu la soo dejiyey bicilmi illaahi ilaahay cilmigiisa un in lagu soo dejiyey qur-aankani ilaahay cilmigiisiiyo ogaanshihiisa lagu soo dejiyey alla xaggiisana laga soo dejiyey wa an laa ilaaha waxaa kalood ogaataan an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa huwa isaga mooyaane waa mabda'a qur-aanku taqriirinayo wey qur-aankii cilmi ilaahay buu ku soo degay muxuu xambaarsan yahay laa ilaaha ilaa huwana waa mabda uu xambaarsan yahay ee fa hal antum idinku muslimuuna kuwo isdhiibayo hogaansamaya matihin من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون من كان عدي هذا من عدي كان هذا يريد بالدنيا الحياة نرشى الدنيا إليت وهي وزينتها قروح لها نوفي ونؤوفين ونميستري إليهم إياك وحا نؤوفين إلا أعمالهم عمليال قد نؤوفين إلا فيها الدنيا نحن والحال بانو أعمالهم نؤوفين إلا فيها أدوية نحن لا يبخصون أن لغا نسقابين لا يبخصون أن نسقابين إلينا لغا دمينين فيها نحن أولئك قواسي الذين كوي ليس عينا أهاد الله إيجا في الآخرة آخر نحن ذا عين أسقنا إلا النار النار موي وحبيط وحاقري ما صنعوا وحي صنعيين فيها نحن يعني آخر نحن كبري وباطل وحاقري ما كانوا وحي أهي يعملون قوة سمينا وابوي معنى هذا وحوي درسك والله لنوى أدوية دون لنوى آخر دون منك أدوية دون يو أدوية النور وتشلك لي ضن كلام مريح أدميش الأوتو غوحي أنه ليهيئون على وشيسة إيا فرجيسة إيا يعني درهاس أدوية وحا لهيئة وغشة شيء مجرد قصد كلي وجهده كلمه لله همديسي مرقتيسا وين اخر وصلا او تبابشيسي ديار غروغيسا وا اخر لبدا تلكليه midka adduunyada doonaya iyo quruxdeeda camalka uu samaynayo abaalgudkiisa adduunyada ma lagu siin aakhara waxba uma jiraan saas ugaale hadduu aakhara tagana wixii camal ahee uu la yimid oo dhan maadaama adduunyada lagu siiyey abaalgudkii lagu siiyey isagoo waxba u welin buu tagay sidaasi waa tafsiir oo culimada qaar baa maraya laakiin tafsiirkay u badan yihiin culimada salafku wax weeye ayaddu waxay ku saabsan tahay dadkii samaynayay adduunyada markay joogeen acmaal korka markaad ka fiiriso aad isleedahay waa acmaashii aakharo acmaashii ilaahay dartii loo samayn jiray khayrka ahayd ayuu samaynayay laakiin ilaahay dartii uma samaynaya dan adduunyuu ku doonaya salaad buu tukanayaa ilaahay dartii uma samaynaya ha lagu maqlaya ha lagu sheeguu tukanaya wuu jihaadayaa danuu wataa madaxnimo doon weyn yacni waa ammaan doon ujeedooyin kaluu leeyahy cilmi buu faafinaya ujeedoodida qasab kaluu leeyahy acmaashii khayrka ahay ilaahay loogu dhowaan lahaa buu samaynayaa dan adduunyuuna wataayo ama waa magacdoon ama ma ahe ha lagu sheego ama waa kursi doon ama waa xoolodoon waa dheefdoon ee ilaahay dartii uma samaynayo ruuxa noocaasa ayay aayaddu ka hadlaysaayo waxaa la leeyahay camalkaas korka kore camal khayrka ah niyaduse ka xumaatay oo qasadku ka kharibmay camalkaasi wixii abaalgudkiisa adduunyadunbaa lagu siinay saas man samafalkuu samaynayo waxaan kadaata adduunyada unbuu ku heli wixii uu doonayay hadday mid la qadaray aato ilaahay adduunka uu qadarayna wuu heli haddii kaleeto camal aakhare u yeela ma jiro yani waxay la mid tahay oo kaleeto man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid middan degdegaysoo adduunyada ninkii doonaya waxaanu rabnaanu u dadejinaynaa ciddaanu rabnaana siinaya waman araada alaakhirata وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشهورا نكي آخر الدور أنا دذال كيدي عمل كيدينا اللي يبادنا عمل كيسا واللو قمه العلي ساسر بالله سبحانه وتعالى مركا قليها سالك حليا من كان عدي هذا يريد من دوري أو واحد دوري يروح عملك أصمين يوم إنه إلهي كيلي أصمين قصة كلا أوضان إنه كبر تنو وحكا لأوصل ماشي الصوت قليلي maxaa yeele nebigu sal lay slam siduu sheegay saddexda berrito naarta ugu horgeli doonta waa nin deeqsi ahay wax dhici jir nin mujaahid ahay oo dagaalami jir nin caalim ahaa oo diinta aqoon fiican u lahaa saddexdaasaa naarta ugu horrayn doonta saddexdaba naarta waxaa ugu hormariyey camalkaa khayrkaa ay samaynayaan ilahay dartii maynuu samayn jir ujeedooyinka dana kale ay kala hayn dadka naarta ugu horraynaya waa kuwa maxaa yeelay waa khaa'id oo yacni camalkii aakhare ayuu ku gabanayaa gabaad ka dhigtay uu aakhare uu ku gaadho adduunyadiisa ku gaadho macana man kaana man ciddii kaana ahaaday yuriidu mid doonaya alxayaata adunyaa noloshan adduunyo ninkii ahaaday mid doonaya wasiinataha iyo quruxdeeda ninka ujeedadiisu saa ay tahay nuwafi waanu oofini ilayhim ayaga waxaanu oofinaynaa acmaalahum camalyaalkoodii baanu oofinaynaa fiiha adduunyada dhexdaan ugu oofinayna waxay sameeyeen adduunka unbaa lagu siin walxaal hum iyagu laa yubkhasuuna aan laga dhimaynin oo laga nusqaaminaynin fiiha dhexdeeda ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa wey laysa ayna sugnaanin lahum iyaga fi laakhirati aakhira dhexeeda aynan u ahaanin oynan u sugnaanin ila naaru naar mooye wax kaloy aakhira kuleeyihin ma jiro naar mooye waxay adduunyada ku sameeyeen aawey waxabita waxaa buray maa sanacuu waxay sanceeyeen fiihaa aakhira dhexdeeda ayuu ku buray ama fiiha fi dunya adduunyada dhexeeda waxay ku sameeyeenna waa buray wa baailu waxaa kaloo wa baatilun mid buray wey maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa sameeyaayo waa buray xabita maa sanacuu waxay sanceeyeen waa buray waxaa kaloo buray waxay samaynayeen oo dhanna waa buray manaa ilahay agtiisa haumayaan wax yani hal dacaabuhu lisawey afaman kana cala bayinati min rabbii wayatluuhu shaahidun minhu wamin qabli kitaabu muusa imaama waraxma midkaa adduunyada u xishay oo adduunyo mooyaane aanu jinno kalaba u noolayn iyo ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku dul sugan labadaasaa la yska rabdhigay wuxuuna bu yihi subxana wa tacaala afaman cidda kaana ahaaday calaa bayinatin xujo cad dusheeda oo min rabbii xagga rabbigii ka timi oo wayatluuhu uu raacayo bayinadaasi ayaa waxaa raacaya shaahidun mid markhaati ah oo minhu alla xaggiisa ka yimid wa min qablihi kan hortii shaahidkan hortiina waxaa raacay oo raacay kitaabu muusa muuse kitaabkiisaba isaguna raacay imaaman xaal uu yahay muuse kitaabkiisu mid lagu dayro wa raxmatan xaal u naxariis ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna kaas iyo afaman kaana calaa bayinatin min rabbihi ninka tilmaamahaa leh ma lamidba kaman laysa kadalika ruuxaan saa ahayn saas adag ruuxaan saa ahayn oo intaa haysanin ma lamidba ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna waxay rumaynayaan billahi bihi qur-aankay rumaynayaan waman yakfur ciddii ku kufrida bihi qur-aanka oo min alaxzaabi isbahaysatada ah fannaaru naar ayaa mawciiduhu meesha loo yaboohay ah yacni meesha loogu ballan qaaday waa naarta jahannamo falaa taku ha ahaanin fii miryatin shaki dhexdii ha ahaanin minhu qur-aanka xaggiisa shaki haka ahaanin falaa taku ha ahaanin fii miryatin shaki dhexdii minhu qur-aanka xaggiisa inahu maxaa yeelay inahu isagu alxaqu xaq weeye oo min rabbika xagga rabbiga ka yihi walaakina aktar annaasi laakiin dadka intooda badani laa yu'minuuna ma rumaynayaan ruuxa ku dul sugan calaa bayinati min rabbihi meeshan waxoogaa waxaa ku jira fahamkeedu waxay u fiirbaahantahay in aada looga loo fiirsado dhowr tafsiirna way ku jiraan meesha waxaa yaalla bayina wax la yidhahda shaahidna waa yaalla shaahid labaadna waa yaalla bayinatin min rabbihi buu ku dul sugan yahay xujo cad iyo burhaan cad buu ku dul sugan yahay xagga rabbiga ka timi burhaantaa waxaa raacaya mid markhaati u ah kaa markhaatiga u ana waxaa ka horreeyey oo isaguna markhaati labaada kitaabkii nabi muuse sidaasaa la bayinadani maxay tahay marka sida ibnu kafiir uu marayo waxa weeye bayinadu uu rajaxayo bayinadu waxa weeyaan waa fitrada bini aadanka markuu dhasho wuxuu ku dhashaa toosnaan iyo qalbi hagaagsan buu ku dhashaa qirsanaan ilaahay uu qirsan yahay buu ku dhashaa fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha iyo axaadiista nabiga kullu mawluudin yuuladu cala alfitrati say kutusayaan ruuxu caqiida toosan buu ku dhashaa markuu adduunyada imaanayo bayinatin min rabbihi waxaa laga wadaa fitradaasaa laga wadaa wayatluuhu shaahidun minhuna waxaa laga wadaa markhaatiga waa waxyiga ilaahay soo dejiyey oo nabiga lagu soo dejiyey jibriil keenay nebi maxamed soo gaarsiiyey nebi maxamedna ummadda soo gaarsiiyey maxaa yeele waxyiga ilaahay soo dejiyey wuxuu u markhaati kacayaa caqiidadii hagaagsanayd ee qalbiga ku jirtay ee lagu dhashay ee toosnaanta ahayd fidrada ahayd ayuu u markhaati kacaya waxyigan qur-aankaa hortiina waxaa arrintan ka markhaati kacay isaguna kitaabkii nebi muuse oo fidradaas toosnaanteeda iyo caqiidadaa wanaagsan ee fidrada ah waxaa kaloo horay uga markhaati kacay isaguna kitaabkii nebi muuse lagu soo dejiyey marka shayga bayinada cad iyo burhaanta cad waa fibrada lagu dhasho markhaatiga koowaad ee ka markhaati kacayna waa qur'aanka markhaatiga ka horreeyey isaguna raacay ee ka markhaati kacayna waa kitaabkii nebi muuse sidaasi waa tafsiir oo ibnu kaiir barayo uu rajaxayay macna tafsiirkaasi haddii la yska marayo wax mushkila kuma jirto waxaa kaloo isagana tafsiira culimada qaarkood ay marayaan in la yidhaahdo bayinadani bayinatin min rabbihi bayinadani waa qur-aanka bayinatin min rabbihi waa qur-aanka labada markhaati markhaatiga hore oo uu yidhi wayatluuhu shaahidun minhu waa xujajka iyo baraahiinta iyo mucjizooyinka qur-aanka ayaa laga wadaa markhaatiga koobaad wayatluuhu waxaa raacaya bayinadaas shaahidun markhaati oo minhu qur-aanka ka tirsan waa xujajkiisa iyo baraahiintiisa iyo mucjizooyinka ayb kitaabka markhaatiga labaadna waa kitaabkii nebi muuse oo qur-aankan xaqnimadiisa ayuu ka markhaati kacayo isaguna waa markhaatiga labaad marka waa bayinadu waa qur-aankii markhaatiga koowaadna waa mucjizooyinkiisa iyo baraahiintiisa isaga ka mid ahoo ka tirsan markhaatiga labaadna waa kitaabkii nebi muuse oo ka horreeyay culimada qaarkood marayaan labadaa tafsiirkaa doonta adiga marmacna kitaabka marka waxaa la leeyahay bayinadaa ruuxa ku dul sugan markhaatiyadaana u haysta iyo mid aan intaa midna haysanin ma isku mid ba oo adduunye raacay labadaasi ma ismay maya isku mid maaha wey macana kitaabkii nebi muuse lasii tilmaamo waxaa la yidhi waa mid lagu daydu ahaayo la raaco naxariisna u ah ulaa'ika yu'minuuna bihi kuwani iyo kuwaasi ayaa rumaynaya qur-aanka waa mu'miniintii nebi maxamed raacday salawatu rabbi wasalaamu caleyh ciddii ku kufrida oo isbahaysatada ka mida isbahaysatada axzaabta waxaa laga wadaa ummadaha kala gedisan waxaa laga wadaa quraysh iyo yahuudii iyo bulshooyinkii kale isbahaysatada faraha badan ciddii ka mid oo ku kufridaay naar ayaa meesha loo yaboohay ah nebi maxamed waa ka shakiil xaqnimadiisa waa xaq xagga rabbigaaga ka yimid dadka intooda badanna ma rumaynayaan baa rabbi subxana wa tacaala afaman cida afaman macida kaana ahaaday calaa bayinatin xujaca dusheeda tasiirka hore iska maray afaman macidii macidda kaana ahaaday calaa bayinatin xujaca korkeeda oo min rabbii xagga rabbigii ka timi oo fidradii ilaahay ku abuuray ah oo wayatluuhu bayinadaa uu raacayo shaahidun markhaati oo minhu alla xaggiisa ka yimid oo qurwaxyiga soo degaya qur-aankii ila fidradii uu ka markhaati kacaya wa min qablihi shaahidkan hortiina kitaabu muusa muuse kitaabkiisii ayaa raacay oo isaguna ka markhaati kacay imaaman xaal uu yahay kitaabkii muuse mid lagu daydo wa raxmatan isagoo naxariis isagoo ah ninka arrinkaa dushiisa ku sugan markhaatiyadaana u haysta hee kaman laysa kadalika ruuxan saasoo kale ahayn ma lamidba bayinadaa ruuxaan ku dul sugnaniyo isaguma siman yihin maya adduunyada midka raacay aayadahana soo sheegan iyo kalimiyey siman yihiin maya isku mid maawe macna ayb ulaaika kuwaas yu'minuuna way rumaynayaan bihi isaga ayay rumaynayaan waa kuwa bayinada ku dul sugane ulaaika kuwaas yu'minuuna way rumaynayaan bihi qur-aankay rumaynayaan waman yakfur ciddii ku kufrida bihi qur-aanka oo min alaxzaabi isbahaysatada man yakfur ciddii ku kufrida bihi qur-aanka min alaxzaabi xaaluu isbahaysatada ka mid yahay fannaaru naar ayaa mawciduhu meesha loo yaboohaya meesha loo yaboohaya loogu talagalay inuu galo waa meeshaas falaa taku ha ahaanin marka fii miryati shaki dhexdii minuu qur-aanka xaggiisa shaki ha kaga sugnaan maxaa yeele inahu isagu alxaqu xaqa weye min rabbika xagga rabbiga ka yimi xaq xagga ilaahay ka soo degayo sidii ilaahay usoo dejiyey waxbana laguma siyaadin waxbana lagama dhimin walaakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yuminuuna ma rumaynayaan waman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay ulaaika kuwaasi yucraduuna waa la bandhigi calaa rabbihim rabbigoo dushiisa loo bandhigi wayaquulu waxay dhahayaan waxay odhanayaan alashhaadu kuwa markhaatiyadihi haaulaai kuwani aladiina kuwii wey kadabuu beeniyey kadabuu been sheegay calaa rabbihim rabbigoo dushiisa ku been sheegay alaa mooyahay lacnatullahi ilahay lacnadiisu cala alaalimiina aalimiinta dushooda ha ahaato aladiina aalimiintaasoo yasuduuna jeediya dadka ka jeediya can sabiililahi jidka ilahay ka jeediya oo wayabquunaha jidkii raadiya ciwajan qallooc la raadiya wahum iyagu bilaakhirati aakharana hum iyagu kaafiruuna kuwa beeniye kuwa ku kufriye ulaaika kuwaasi lam yakuunuu maynan ahaanin mucjiziina kuwa caajisgelin kara fil ar alla kuwa caajisgelin kara mayna lahalin fil ardi dhulka dhexdiisa kagama fakan karaan xoog iyo xeelatooda wamaa kaana ma ahanin lahu iyaga min duuni illahi alla ka sokow min wliyaaa kuwa u hiiliyana may helayaan yudaacafu waa la labalaabi lahum iyaga alcadaabu cadaabkii baa loo labalaabi maa kaanuu maynan ahaynin yastatiicuuna kuwa kara asamca maqalka wamaa kaanuu maynan ahayn yubsiruuna kuwa arka ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeye khasiruu khasaaray anfusahum nafyaalkooday khasaareen wadalla waxaana lumay canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayn yaftaruuna kuwa been abuurtay allahi kadiba yaa ka dulmi badan cid ilaahay dushiisa been ku abuurtay ma sabiday alla subxana wa tacaala oo ama ilmuu dhalay yidhi ama wuxuusan xalaalayn wuu xalaalay yidhi ama sharcigii uu soo dejiyey mid lamida laygu soo dejiyey been abuuradka noocaas oo kalea ruuxa ku kacay yaa ka dulmi badan kuwa noocaasa ee ilaahay ku been abuurtay rabbigood baa loo bandhigi maalinta qiyaamada markaasaa markhaatiyadii baa waxay odhanayaan kuwani waa kuwii rabbigood dushiisa ku been sheegay lacnada ha ahaato aalimiinta dushooda macnaheedu sida xadiiska nabigeena kusugan sal alay wasalam maalinta qiyaamada marka la yimaado ruuxa muminka ilaahay uu khayrka la rabo intuu meel asturoo qarsoon la geliyo ayuu alla subxaana watacala wuxuu usoo bandhigayaa dambiye inuu galay dambiyadiisii baa la baraya kan soo kii hebel hamagaha maalin heblaad gashay yani wakti hebel baad gashay meel heblaad ku samaysay markaasuu qiranaya haa rabbi waa jirtaa kulli dambiyadiisii marka la qirsiiyo ayaa markaa kadib rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacaala adduunyadiina anaa kaa asturay haddana waan kuu dhaafay bu rabbi leeyahy subxana wa tacaala meel qarsoon oo cid kale aynaakin la ogeynna waa lagu xisaabinaya waa loo ceeb qarinaya amaa gaalada iyo munaafiqiinta sida xadiiska ku nugsuga sal lay waslam nabigu wuxuu yihi wa ama alkaafiru walmunaafiqu fayaqulu lashhaadu haulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat llahi cala alaalimiin laakiin gaalada iyo munaafiqiinta horta waxaa lagu xisaabinayaa meel loo wada joogo kadibna markhaatiyadii oo dhan baa waxay odhanayaan kuwani waa kuwii rabbigooda dushiisa beenta ku sheegay lacnad ha ahaato dushooda kuwa daalimiinta ah oo ay ka mid yihiin ilaahay dushooda lacnad hayeelo naxariistiisa ha ka fogeeyo saasaa lagu dhahaya macna marka waa maalinta qiyaamada ayaa saa lagu amraya markhaatiyada meesha joogana malaa'igtii baa ka mid oo waxaa ka mid a khalqigii kale oo arrimahooda ogaaya la socday baa ka mid a waxaasoo dhan baa lacnadaya macna yay yihiin kuwaas kuwa sidaa lagu odhan doono maalinta qiyaamada ilahay inta loo bandhigo waa kuwee waa kuwa dadka jidka ilaahay ka jeedin jira oo ka leexin jiray jidkana qallooc la raadin jir inuu jidku qalloocsamo oo tuuslaantan iyo wanaaggan uu ka leexdo ayay raadin jireen dadkana jidka ilaahay way ka hor istaagi jireen oo diintay ka hor istaagi jireen oo ka leexin jireen aakharana wayba beeniyeenoo maba aynan rumaysnayn kuwaas weeye kuwa maalinta qiyaamada la lacnadi doono mar dadka markhaati kacaya inta markhaati kacaysa kulligood aysaa ku odhan doonaan waa la fadeexay wey macana adduunyada markay joogeen maynan ahayn kuwo ilaahay caajis geli kara yacni xoog iyo xeelatooda ilaahay kumana caajis geli kara kamana baxsan karaan kamana dhuuban karaan ma caajis geli karaan ilaa allah subxaana wa tacaala markay u tagaanna wax u hiiliya ma helayaan wax ilaahay cadaabkiisa ka qabta ma ay helayaan wax wax u tara ma ay helayaan ayaguna wax ma qabsan karaan cadaabka ayaa loo labalaabayaa adduunyada markay joogeenna maynan awoodi karin inay maqlaan xaqa kuwa xaqa arkana maynan ahayn waa tilmaan kale adduunyada kulahayn adduunyada dadka ayay diinta ka hor istaagi jireen ama xoog ama xoolahooda ama macnaha ay u isticmaali jireen inay diinta dadka kaga leexiyaan qol marka mid waa midda ta labaadi waxa weeye maa kaanuu yastatiicuuna samca wamaa kaanuu yubsiruun xaqa inay maqlaan ama arkaanna maynan awoodi karin maxayna u awoodi karayn leanna wama jiraan fma agna canhum samcuhum wala absaaruhum wala afidathm min shayin id kanuu yajxaduuna biaayaati illah maqalkooda iyo araggooda iyo qalbiyadoodii waxba maynan tarin markay ilaahay diintiisa ka jeedsanayen oo ay diidhayeen xaqa diidayeen marka inna waa ku yaalaan dhagana waa ku yaalaan laakiin waxba ma aha maadaama aynan ilahay wuxuu ugu talagalayba u isticmaalaynin waxaa laga soo qaaday sidii iyagoon awoodi karin oo kaleto wa ficlan wasaas wa ficlan wasaas ninka kaasan wax kastoo dhan dhagihiisu waa qaban karaa laakiin xaq kaale dhegaysa haddii la yidhahda dhegihiisu xaqa ma maqli karaan indhihiisa wax kastoo dhan wuu ku fiiriy laakiin war xaqa kaale ku fiiriyo ku akriya haddii la yidhahdo indhihiisu ma xamili karaan uma dulqaadan kara wax yar maa kaanuu yastatiicuuna samca wamaa kaanuu yubsiruun kuwaasi waa kuwa naftooda khasaaray buu rabbi yihi subxaana wa tacaala waxyaabahay been abuuran jireen adduunyadana way ka lumeen aakhare markay tagaan asnaamtii waxyaalay sheegan jireen inay wax qaban doonaan maanta waa lumeen oo lawaa beelay galeen macna waman adlamu yaa dulmi badan minman cid yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay ulaa'ika kuwaasi yucraduuna waa la bandhigi calaa rabbihim rabbigood dushiisa loo bandhigiyo banaankaa loo soo saaray wayaquulu waxay dhahayaan odhanayaan alashhaadu markhaatiyadii ku markhaati kacayay waxay dhahayaan haaulaa'i kuwani alladiina kuwii weye kadabuu been sheegay calaa rabbihim rabbigood dushiisa ku been sheegay ilaahay masabiday oo hafray alaa hooyay lacnatullahi lacnada ilaahay cala aldaalimiina daalimiinta dushooda ha ahaato alladiina daalimiintaasoo yasuduuna jeedin jeediya oo dadka ka jeediya can sabiilillahi jidka ilahay ka jeediya oo wayabquunahaa jidkii raadiya ciwajan qallooc qallooc la raadiyo inuu qalloocsamay la raadinayo xaqan toosan iyo tawxiidkan iyo nidaamkan ilaahay dejiye bay doonayaan inuu qalloocsamo hawadooda uu raaco wa hum iyaguna bilaakhirati aakharo hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufriya aakharana wayba ku kufriyeenoo diiday ulaaika kuwaasi lam yakuunuu mayna lahaanin mucjiziina kuwa caajisgelin alla subxaana wa tacaala fi lardi dhulka dhexdiisa kuwa ku caajisgelin kara mayna lahan dhulka dhexdiisa kuma caajisgelin kara maxaa laga wadaa ilaahay tabar la-aan ma dhigi karaan intay xoog ama xeelad isticmaalaan ama cid u kaashadaan rabbi kama fakan karaan subxana wa tacala wamaa kaana ma ahaanin lahum iyaga uma ahaanin min duuni illahi alla kasakow wliyaaa kuwa u hiiliya qaraabo iyo xigaan iyo cid kale sooro cid ugu hilin karta ma jirto ilahay uga hilin karta yudaacabu waa la labanlaabi lahum iyaga alcadaabu cadaabkiibaa loo labanlaabi cadaab labanlaaban baa la siinaya macnaheedu waxa weye aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illah zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab laba cadaab oo labanlaaban bay leeyihiinoo mid waxay ku muteen gaaloobiday gaaloobeen ka labaadna waxay ku muteen dadka ay diinta ka jeediyeen oy sababta u noqdeen saas maanaa yudaacafu lahum alcadaabu cadaabkii baa loo labanlaabi maa kaanuu maynan ahayn yastatiicuuna kuwa kale adduunyada markay joogeen assamca maqalka kuwa awooda maynan ahayn inay xaqa maqlaan mayna xamili karin wamaa kaanuu maynan ahayn yubsiruuna kuwa arkana maynan xaqana mayna arki karin oo aragga xaqaaba dhibayay macna ulaaika kuwaasi aladiina kuwi wey khasiruu khasaaray anfusahum nafyaalkooday khasaareen naftoodii bay khasaareenoo halaag iyo balaayo ugu sabab noqdeen wadalla waxaana lumay canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurtay sanamyaalkay sheegan jireen iyo dhagaxyaantay ku tala gashanayn adduu aakhare inay wax u qabtaan kuwiina maanta waa lumeeno meeri jiraan lama yaqaan laa jarama waxaa xaq ah waxaa sugan annahum iyagu fi laakhirati aakhare dhexeeda hum iyagu alakhsaruuna kuwa ugu khasaaro badan leeyihiin waxaa dhab ah oo aan shaki ku jirin aakhare inta tegaysaay kuwa ugu khasaar badan inay iyaga yihiin taasaa shaki ku jirta laa jarama waxaa xaq oo sugan annahum iyagu fi laakhirati aakhare dhexdeeda hum iyagu alakhsaruuna kuwa ugu khasaaraha badan inay yihiin inta ilaahay abuuraha meesha tegaysa ayagaa ugu khasaaro badan macna maxaa yeelay nin ka qaday janno cadaab ilaahayna galay oo ku waaraya nina kama khasaaro badan ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waahbatuu ilaa rabbihim halkaa markii qoladii xumayd laga soo warramay qoladii wanaagsanayda ilaahay taqaanay ee rabbi ku xidhnay waa in laga warrama iyagana ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha warwanaagsan oo wa ahbatuu khushuucay ilaa rabbihim rabbigood u khushuucay ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljannati jannada dadkeeda weye hum iyaguna fiihaa jannada dhexeeday khaaliduuna kuwa ku wareeyey matalulfariiqayni labada kooxood xaalkoodu kal acmaa ka indhahala iyo walasami kamid dhagala kal acmaa midka indhahala iyo walasami ka dhagahala iyo walbasiri ka wax maqlaya wasamiici ka walbasiri ka wax arkaya wasamiici iyo ka wax maqlaya oo kale wey ayay la mid yihiin macna hal yastawiyaani ma siman yihiin matalan xagga xaalka iyo sifada ma ka siman yihiin afalaa tadakaruuna war miyaydaan waantoomaynin oo labadaa qaybood aydaan kala saarayn dadka muminiinta ee camalka saalixa leeyi qalbigoodu hogaansamay oo wixii loo baahnaa in la rumeeyo o dhan bay rumeeyeen xubnahooduna way hogaansameenoo waajibaadkii iyo saalixaadkii iyo acmadaacaadkii bay samaynayaan ilaahayna way u khushuucayaan oo way isu dullaynayaan kuwa noocaasi jannada kuwa u saaxiibkaa dadka jannada loogu talagalay oo kuwa wayna ku waarayaan oo jannada dhinacna ka aadi maayaan labadii qolo markii lasoo tilmaamay qolo walba abaalgudka ilaahay agtiisa ku leeyihiinna la sheegay ayaa hadda waxaa la samaynayaa isbarbardhig labada qaybood waxay ka dhigan yihiin oy la mid yihiin mid indhala oo dhagala kaasi waa mid waa dhinac iyo mid indhana leh dhagihiisiina qaba midka indhaha le dhagihiisiina qaba waa ruuxa mu'minka ee camalka saalixa samaynaya midka dhagahala indhaha la'na waa gaalka ilaahay diinaya subxana wa tacala labadaasi masliin bal marka nin aan adiga dhagana lahayn oo maantoodhan haddaad u dhawaaqdo aan ku maqlaynin indhala aan lahayn oo haddaad wax kasta u tilmaantood u farfiiqdo aan waxba arkaynin iyo nin yani lixdiisa lixaad qabo indhihiisiina le dhegihiisiina le labadaas mis wey maya saasaa masalka iyo xaalkoodu qoladana saasoo kale ka dhigan yihiin qoladana sidan oo kale ka dhigan yihin barmir subxana wa tacala sababtuna waxa weeye yacni dadkani indhihii iyo dhegihii ilaahay siiyey way ka faa'iidaysteen meeshii ilaahay ugu talagalayna way uga faa'iidaysteen wax anfaca adduunyadoodii iyo aakharadoodana way u isticmaaleen kuwa la dhagahoodii iyo ibnahoodii sidii waxaa jirin oo kale ka dhigan yihiinoo maadaama ayna u isticmaalin wixii danahooda ahaa sidii iyagoo ka welin oo kale ka dhigan yihiin saas rabbi ilahi subxana wa tacala hal yastawiyaani maalan xaal ahaan iyo sifa ahaanba ku siman yihiin hadduu arrinku sidaas yahay maxaad u waansoomi lahay maxaad labada qolo intaad kala saartaan ood kala garataan markaa kadib qolada fiican aad u raaci lahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo waahbatuu khushuucay ilaa rabbihim rabbigood u khushuucay oo isu dulleeyey ulaaika kuwaasi asxaabu ljannati jannada asxaabteeda wey hum iyaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa ku harayo matalulfariiqayni labada kooxood sifadooda iyo xaalkooda iyo tilmaantoodu kal acmaa waalasami waalbasiiri waasamiici oo kale ka dhiganta saas kal acmaa mid indhala kii indhahala ah waalasami iyo kii dhagahala ah oo dhinaca waalbasiiri iyo kii wax arkayo waasamiici waxna maqlayay labadaasoo kaleetay ka dhigan yihiin macna labada macnaha kooxoodee lasoo sheegay midna mu'miniinta iyo midna gaalada yahay midka gaalkii wuxuu ka dhigan yahay kal acmaa waalasami mid indhalanala dhagana aan lahayn indhana aan lahayn dhagana lahayn ka kalena wuxuu ka dhigan yahay waalbasiiri waasamiici mid wax maqlayo wax arkayo way mu'minkiina hal yastawiyaani ma simeeyihin labadaa qolo labadaa ma simeeyihin maalan xagga sifada iyo xaal ahaanba ku simeeyihin afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoobaynino jidka wanaagsan iyo qolada wanaagsan iyo kooxda wanaagsan miyaydaan raacay si aad u wanaagsanaataan labadaasi haddaynan sineen midda xun maxaad ugu darmanaysaa wey walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi inii lakum nadiirun mubiin intaasi markii laga soo hadlay oo rusushii iyo maxaan ujeedaa risaalaadkiina laga soo hadlay ilaahay waa tawxiidkiisana laga soo hadlay aad looga soo hadlay labadii kooxood ee muuminiinta iyo gaaladana lasoo tilmaamay abaalgudkoodana lasoo sheegay halkan waxaa laga gudagelayaa qeybtii suuradda ee qisaska ku saabsaneed qisooyinkii baa la gudagelay waxaana laga bilaabayaa qisadii nabiyullaahi nuux calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam maxaa yeelay rasuul loo soo diro dad gaaloobay oo jidka tawxiidka ka leexday rasuul loo soo diray ayuu ku horreeyey awalu rusul ayuu ahaayo rususha loo soo diray dad qalloocsamay isagaa u horreeyey walaqad arsalnaa xaqiiqiya waa dirnay buu rabbi yihi subxana wa tacaala nuuxan nuux ayaa dirnay ilaa qowmihi qowmkiisii ayaan u dirnay inii lakum qaa'ilan xaal uu leeyahay isaga oo dhahaya oo ku hadlaya inii anugu lakum idinka waxaan idin ahay nadiirun dige mubiinun oo digniintiisu cadda anlaa tacbuduu ha caabudina ila allaha alla mooye cid kale ha caabudina maxaa yeele inii anugu akhaafu waan cabsan calaykum dushiina waxaan idinka cabsan cadaaba yawmi lmaalin cadaabkeed aliimin oo xanuun bada wax xanuujiya faqaala waxay yidhahdeen almalow akhyaartii waxay yidhahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmi qowmkiisa ka mid odayaashii qowmkiisa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen maa naraaka kuma aragno nuuxow ilaa basharan bashar mooye wax kale kuma aragno bashar bini aadam oo milana annagoo kala ah wamaa naraaka kuma aragna bay dhen ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooye hum iyaguba araadilunaa yacni waxa weeyaan kuwa nagii liitay ah alaraadil waxaa la yidhahdaa kuwa nagii xumaa hum iyaguba araadilunaa kuwa nagii xumaa baadiya ra'yi ra'yigiisa muuqda inay kugu raaceen wax kale ma aragno wamaa naraaka kuma aragno ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooye hum iyaguba araadinunaa kuwa nagii xumaa ah baadiye ra'yi ra'yi kiisa muuqda ama kiisa u horeeya inay kugu raaceen wax kale looma aragno wamaa naraa ma aragna lakum idinka calaynaa dushannada min fadlin wax dheeraad inaad wax nala dheertiinna nooma muuqato bal nadunnukum waxabaan idiin malaynaynaa kaadibiina beenalayaal inaad tihiin nuuxow adiga inta kuban raacday inaad been sheegaysaan bay nala tahay wuxuu yidhi nabiyullahi alla subxana watacala wuxuu yidhi nuux baanu dirnay qoomkiisii baanu dirnay waxaa lala diray war waxaan ahay mid idiin digayo digniintiisu cadda muhiimadaydu waa inaan idiin digo oo mustaqbalka iyo dhibaatada idinku soo socotee soo fool leh inaan idinka digo waxaan idinla imid ha caabudina cidaan alla ahayn anlaa tacbuduu ila allah mabda'aas waa mabda'a kutubta ilaahay soo dejiyo o dhan ay ku salaysnayd baaqa ay rusushu la yimaadeen kulligood kelimadaasa warraysta anlaa tacbuduu ila allah waa kundhig wey cidaan allahina caabudina waxaan idinka cabsanayaa maalin cadaabkeedu xanuun badan yahay maalinkaasaan idinka baqaya maalinkaasi waa maalinkee yani yani cadaab cadaab xanuun badan oo maalin imaan doono maalinkaasi ama waa maalinka la halaagi doono ama waa maalinka qiyaamado cadaabku weyn imaanayo macnaha sidaa markuu ku yidhi qoladii mar walba rususha ka hor imaan jirtay oo bulshada qaybta u talisaa odayaashooda iyo hogaankii bulshada ah ayaa waxay yidhaahdeen nuuxow horta wax kale kuma aragna bashar umaanu ku aragnaa bini aadam haddana annagoo kale ah yacni basharnimadaaba eed aba basharnimadiibaa agtooda dembi ka noqotay macnaha waxay filayaan haddii ilaahay cid u soo dirayo xagga ilaahay looga imaanayo inuu malag u yimaado marka bini aadan annagoo kala ummad haddaad xataa bini aadan aad ahaa jira wuxuuna kaga gedislan lahayd waxbay ahaatay laakiin mitlana annagoo kala ummad sida nado kale u taallaa ayb taasi waa mid midda labaad weeye dadka ku raacaya ilaa iyo hadda ku raacsanna waa bulshada inteeda ugu liibatay araadinuna waa dadkii iska dallayda iyo masaakiintii iyo kuwa shaqooyinka hoosahayay iyo xabaguratadii iyo wixii baa ku raacay dadkii waaweynaaye bulshada ka muuqday ee madaxda ahaa iyo odayaashii iyo hogaasiyadii iyo raggii jagooyinka haye iyo raggii yani fikirka iyo caqliga lagu ogaayo wixii kuma raacin hadday xataa kuwaasi ku raacinaayo waxumaanku raxmaan mu yeeli lahayd laakiin dad bulshada intii ugu liidatay baa ku raacday araadinuna ayaguna kugumayna raacin arrin ay ka fiirsadeene baadiya ra'yi ra'yikiisa muuqda oo marka ugu horaysaba usoo baxay bay kugu raaceen arrin ay ka baaraandegeen oy dhuuxeen oy si fiican uga fiirsadeen maaha baadiya ra'yiga waxaa la yidhahdaa arrinka markaad fiiriso ra'yiga marka ugu horraysa kaaga soo baxa intaadan weli si fiican uga fiirsanin oodan uga baaraandegin oo u shaandhaynin waxa ugu horreeya kaaga soo baxa la yidhahda baadiya ra'yi la yidhahda marka arrin aynan ka fiirsanin bay kugu raaceen ama baadiya ra'yi ra'yiga kiisa u horeeya oo baadi'a bay markaa noqonaysa ra'yigii u horreeyey bay kugu raaceenoo markii ugu horraysayba markaad ula timinba ayagoon ka fiirsanin bay ku raaceen marka dad marka ugu horreysa waa dad masaakiin ah bulshada qaybteeda miskiinka ayu qibta labaad weeyaana waxayna ka fiirsanin bay kugu raaceen marka taana waa eed labaad eedda labaadee lagu hayo haddaad quman tahay bay dadkan madaxdii ku raacan saas weligood waa saas weligood waa saasoo ayagu dadkan adduunye raaci waxay wax ku qiimeeyaan waa adduunyada mabaadi'da waxay ku qiimeeyaan waa adduunyada adduunyada ninkii wataba agtooda magac kale oo qiimo kale oo in la raaca mudan laakiin adigu haddaanan waxay qiimeynayaan aanan waxba ka haysanin agtooda waxba kama tin kuwan masaakiinta ay leeyihiin ay leeyihiin waxaanaa ku raacayna waa dadka sidoodaba rususha raaca nebi maxamed yaa raacay addoommo iyo dad masaakiin abaa markii ugu horraysa usoo horreeyey maxaa yeel iyagu waxay ilaashanayaan ma jir ayagu kursi ma ilaashanayaan magac ma ilaashanayaan adduunye ma ilaashanayaan bannaankay taagtaagay xaqa iyo iyaga waxaa ka dhexeeya unamay arkaan bas laakiin qolyahan kale adduunyada raacay xarko kale waaweyn baa ku xidhan xaqii inay horta fahmaan baaba ku adag ma anagoo madaxa lagu leeyay ma anagoo macnaha kana ma anagoo odayaal ma anagoo kana baanu hadda yani waxa wiilka miskiinka waxba haysan min raacna marka yani sunnada ilahay baa waxay ku dureersatay dadka masaakiintii inay dacawaadka u horumaraan oo khayrka iyagu u horeeyaan tiibay marka eed ka dhigayaan macna waxaa kaloo yidhahdeen wax aad nala dheertihiinna nooma muuqato risqina lama dheerinin haddaad diintii la timid kuwana ku raaceen waxba nalama dheerinin mawduucun dheeraada la timaadaan haddaad hagtiin waxaad nala dheertin ma jiro bal waxaanu idiin malaynaynaa inaad beenalayaaltiin oo waxaad sheegi sanay doonta walaqad arsalnaa xaqiiqiya waa dirnay nuuxan nuux ayaa dirnay ilaa qawmi qowmkiisii ayaan ku dirnay ayaanu dirnay innii anigu baan la dirnay lakum idinka nadiiru nadiir baan diga ayaan idinaha mubiinun oo digniintiisu cada anlaa tacbuduu baan la dirnay hacaabudina ila allaha alla mooye inii anigu ahaafu waan cabsana calaykum dushiina cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka cabsana aliimin oo waxanuujiya faqaala markaasaa waxay yidhahdeen almalau kooxdii waxay yidhahdeen aladiina kuwaasoo almalau madaxyaweyntii waxay yidhahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu kufriya oo min qawmihi nuux qowmkiisa ka midi waxay dhaheen maa naraaka kuma aragno ilaa basharan inaad tahay mooye bini aadam oo milana annaga oo kale ah waxbaa nala dhereen wamaa naraaka kuma aragno ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooyaane hum iyaguba araadilunaa kuwa nagi xuma ardaalada nebi xuxumaay dadka ugu horseeyey umaa ku raacay baadiya ra'yi ra'yikiisa muuqda ra'yi midkiisa muuqdo banaanka iska yaallo laga baaraandegin oo aynan si fiican u dhuuxin bay kugu raaceen arrinayna ka fiirsanima iyaguba laftooda kugu raacay wamaa naraa mana aragno laka adiga wamaa arag naraa ma aragno lakum idinka inay idiin sugnaatay nuuxiyo inta raacdayba ka wadan lakum idinka inay idiin sugnaatay calaynaa dushanana min fadlin wax dheeraada inuu idiin sugnaaday waxaan nala dheertiyiinna oon idinku xilanana ilaa maanta idinkama muuqdo bal nadunnukum waxaaban idin malaynaynaa kaadibiina beenalayaan inaadtiin kuwa been sheegaya inaadtiin baaban idiin malaynayna qaala wuxuu yihi nabi nuux calayhi salaam yaa qowmi qowmkay ara'aytum bal ka warrama bal warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin mid cad dusheeda haddaan ku sugnaa oo min rabbi xagga rabbiga ka timid oo wa aataanii alla uu isiiye raxmatan naxariis min cindii agtiisa uu iga siiyey oo fa cummiyat la indhatiray yani tii cadday la qariyey calaykum dushiin lan idinka qariyey anulzimkumuu miyaanu idinku laaziminaynaa haa bayinadii miyaanu idinku laaziminayna idinku qasbaynaa walxaal antum idinku lahaa iyada kaarihuuna kuwa kahanaya aad tihiin wayaa qawmi tolkayow laa as'alukum idinma weydiisanaya calayhi dushiisa waxyigan aan idin gaadhsiinayo dushiisa idinku weydiisan maayo maalan waxoola ah in ajriya aniga abaalgudkaygu ma ahaanin ilaa cala allahi alla dushiisa mooye wamaa ana aniguna ma ihi bitaaribi aladiina kuwii mid eryaya oo caydhinaya aamanuu rumeeyey maxaa yeelay inahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwa la kulmayo weeye walaakinii anigu se araakum waxaan idin arkaa qawman qowm baan idiin arkaa tajhaluuna oo caqli fudud inaad dad caqli fudud waxgarad inaydaan ahayn baa ii muuqata wayaa qowmi qowmkaygiyo man yansurunii yaa ii hiilinaya min allahi alla xaggii yaa iiga hiilinaya in taradtuhum haddii aan cayriyoon kuwan eriyo afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoomaynan iyaga wax qaadanayni buu leey nabiyullahi nuux calayhi salaam wuu jawaabo wuxuu ku yidhi warbal ka warrama haddaan xujo cad iyo burhaan cado xagga rabbigay ka timid ku dul sugnahay waxaa wato hadduu xaq yahay burhaan cad oo idin qancin kartana haddaad rabtaanna aan wato bal ka warramo xagga rabbigay iyo agtiisana naxariis layga siiyey waa risaalada ilaahay inuu nebi ka dhigto soo dirsaday naxariis xagga ilahay haddaan ku dul sugnahay ka warramo oo laydinka qariyey bayinadaa iyo xujadaana laydinka indhatiray fa cummiyad la qariyey calaykum dushiina laydinka qariyey xujadiiba haddaydaan arkaynin ka warramo oo burhaantii bannaanka taallayba aydaan arkayninba miyaanu idinku qasbaynaa xataa haddaad kahanaysaan wixii haddaydaan qaadanaynino khiyaarkiina inaad ku qaadataan diideen xujadii iska caddaydna caddaanteedii aynaan waxbaba arkayninba oo laydinka indhatiray oo aad laydinka qariyey hadda miyaan idinku qasbi uley miyaan idin qasbi karaa anugu haddaydaan rabin miyaan idinku qasbi karaa qowlkaygiio anigu xoola idinma weydiisan xoola ajirkaygiiyo unjuuladaydu alla dushayda wey dushiisa weeyaanoo allan anigu ka sugayaayo yani wax wey ii ballan qaaday idinka waxba idinkama rabo yacni xoola aan idin weydiistay iima diidaysaan xoola aan idin weydiistay bakhaylnimo bini aadan xoola aan idin weydiistay iima diidaniden idinkaan iskiin ii diiday tan aad leedihiin masaakiin baa ku raacday dallay baa ku raacday dadkii xumxumaa baa ku raacay aad leedihiinna hadda anigu dadkan ma caydhin karo wamaa ana biqaaribi aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ma eriyayo waxaa ka muuqata inay ku yidhaahdeen haddaad rabto inaanu ku raacno annagiiyo kuwan kadaanta masaakiintii weligana meel maanaa wada fadhiisanine iska eri horta kuwana dhaafi odayaashii reerka iyo madaxdii iyo dallaydii masaakiinta ahaabaa hal meel soo wada fadhiistay taasay ka santaagahaya meel laysugu kaana keeni maysid mar beenan quraan kuwan iska eri rabbi subxana watacala nabigeena xataa waa keen soo maro walaa tadridi aladiina yadcuuna min duuni illah ha erin baa laydin kuwan masaakiinta ee kula jooga sooma maxaa yeelay adigana xisaabtooda kuma saaran xisaabtaaduna iyada iyaga ma saaran dad ilaahay rumeeyey ma eri kartid baa nabiga yidhi sal lay slam sooma waa kii markii ilahi subxaana wa tacaala yani usoo yani usoo diray salaamta iyo hadalka wanaagsan waliba kusoo marray suurat lancaam marka dadka noocan oo kalaa ee yasayaane alla rumeeyey baa alla agtiisa qiimo ku leh nin kanaa oday ah iyo nin kanaa madaxa iyo nin kanaa xoolale iyo nin kanaa magacale ilahay agtiisa waxba kama ah laakiin ilahay agtiisa maxaa wax ka ah iimaan iyo camal saalixu le ilahay buu rumaysanyay baa wax ka ah saas maana marka waxaa la wuxuu ku yidhi dadkan anigu ma eriyayo mu'miniinta ah ilaahay bay la kulmayaan hadday alla la kulmaanoo berrita ay dacweeyaan oo dhahaan wuu na eriyey xaggeen ku baxsanay miyaan baxsan karaa maya maxaa kuwan kadaatay iskibirku ka batay ee iskibrinaya uga dooratay addoommadan ilaahay ee wanwanaagsan ee masaakiinta ah haddii la yidhahdo hadalkaasi meel looga baxa male waxaa ii muuqata buuri inaad jaahiliin tihiin wa ficlan jaahiliin nimanka adduunye un miisaankoodu yahay xoola ma haystaabaa miisaanu ah magac ma leeyahay baa miisaanu ah shaga ma leeyahay baa miisaanu ah intaa dadka miisaanka ka dhigay macaqli bay leeyihi waa jaahiliin aan wax garab ahayn maxaa yeele waxaa ka maqan miisaankii iyo miqyaaskii saxda ahaa ee addoommadu ku kala fiican yihiin ama ku xun yihiin oo ah ruuxa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo caqiidadiisa iyo taasaa miisaanka ah maadaama miisaankii ka lumay walaakinii araakum qawman tajhaluuno waan wax garab ahayn baa tihiin macana qowmkaygiiow yaa ilaahay iiga hiilinaya haddaan eriyo kuwan masaakiinta mu'miniintan haddaan eriyo yaa ilaahay iga qabanaya miidaan waan tuuminin oo dad wax garab ahay wey macana qaala wuxuu nabi muuse calayhi salaam yaa qawmi qowmkayow ara'aytum bal warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin mid cad xujo cad dusheeda haddaan ku sugnaa oo min rabbii xagga rabbiga ka timid oo wa aataanii uu i siiyey alleh raxmatan naxariis uu i siiyey min cindii agtiisa iga siiyey facummiyat oo facummiyat la qariyey bayinadii iyo xujadii la qariyey calaykum dushiina laydinka qariyey xujadii iyadoo iska cad haddana idinka laydinka qariyey anulzimukumuuha bayinadaa miyaanu idinku qasbaynaayo miyaan idinku laaziminaynaa walxaal antum idinku lahaa iyada kaarihuuna kuwa kahanaya atiin idinkoo kahanayo oon rabin miyaanu idinku qasbaynaa ma idinkusan dullaynayna way macna wayaa qawmi tolkayow laa as'alukum idinma weydiisanaya calayhi waxyiga dushiisa maalan waxoolaa idin weydiisan maayo in ajriya ajirkaygu ma ahaanin ilaa cala allahi alla dushiisa mooyaane ilaahay maa wax kaga doonaya wey wamaa ana anigu ma ihi bidaaridi ladiina kuwii mid eriyaya aamanuu rumeeyey kuwii rumeeyey mid eriyaya ma ihi oo fadhigi majliskayga ka caydhin maayo maxaa yeelay innahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwa la kulmayo wey rabbigood bay rumaysan yihiin oo la xisaabtami doona anigana xisaabtoodu ima saarna walaakinnii nagu noqonya araakum waxaan idiin arkaa qowman qowm baan idiin arkaa tajhaluuna oo jaahilnimo samaynaya caqli fudud oo wax garab ahayn baan idiin arkaa wayaa qowmi qowmkayow man yansurnii yaa ii hiilinaya min allahi alla xaggiisa yaa iiga hiilinaya in daradtum haddaan eriyo kuwan afalaa tadakaruuna miidaan waan tooray yaa iga celinaya ilaahi subxaana wa tacaala oo iga qabanaya kuwan masaakiinta haddaan eriyo way macana walaa aquulu ma odhanaya lakum idinka idinka odhan maayo hadalkiisa waa insha allah cindii agtayda waxaa ahaaday khazaa'inullahi ilahay khasanadihiisa walaa aclamu lghayba haybkaan ogahayna idin dhihi maayo cilmiga maqan baan ogahayna idin dhihi maayo walaa aquulu odhan maayo innii anugu malakun malag baan ahay malag baan ahayna idin dhihi maayo ma ihi bini aadam saa idin dhihi maayo walaa aquulu dhihi maayo liladiina kuwii ku dhihi maayo tasdarii ay liidayso acyunukum indhihiinu ay liidayaan kuwaana ku dhihi maayo lan yu'tiyahum allahu alla siin maayo khayran khayr siin maayo kuwaana saa ku dhihi maayo waa saad idinku wadataan maxaa yeelay allahu alle ayaa aclamu og bimaa fii anfusihim nafafyaalkooda waxa ku dhex sugan ilaahay baa og innii anigu idan markaa haddaan saa ku dhaho la min alaalimiina aalimiinta ayaan ka mid ah anaa markaa gara daran wey macana wuxuu leeyahay nabiyullahi nuux calayhi salaam waxaanan ahayn idiin sheegan maayo saas maana intaan isukiin isukiin afuufo waxaanan ahaynoo beena iish idiin sheegi maayo idin dhihi maayo kaydad ilaahay baan gacanta ku hayaayo haddaad isoo raacdaan waana idin dherjin idin dhihi maayo waxaa kaloonan idin dhahaynin cilmiga maqan baan ogahayna idin dhihi maayo ilahay baa khaaslaa taas malag baan ahayee isoo raacana idin dhihi maayo idin khaldi maayo dadkan aada yasaysaan eed xaqiraysaanna ku dhihi maayo ilaahay khayr siin maayo saad idinku leedihiin oo ku dheh leedihiin ku dhihi maayo maxaa yeele rabbigood bay la kulmayaano ilaahay baa naftooda waxa ku jira og qalbigooda waxa ku jira ilahay og maanaa ogan kara nin walba qalbigiisa waxa ku jira buu ilaahay kala xisaabtami doona hadduu xun yahay iyo hadduu wanaagsan yahay laakiin anugu inaan iska dhaho khayr la siin maayo hadima qalbigooda waxa ku jira anugu naftooda waxa ku jira ilahay og ilahay baa la xisaabtami doona anugu hadalkaa dhihi maayo anugu haddaan saa yeelo dhaalimiinta ka mid ah wey macana sidaa waxaan kusoo marnay oonu ku soo baranay inaynan rusushu sideedaba dadka aynan ku kaxaysanin sheegasho ay sheegtaan waxaynan ahayn saas maana inaad waxaan jirin baan sheegaya oo xaqiiqo aan jirin baan iska dhigaya si dadku ii raacaan berrintasoo beentaadi loo tegi maayo haddaad tidhaahda adduunka ayaan idiin kala fidinaya oo haddaad i raacdaan kaydadka dhulka ku jiriyo samada waxa ku jiro dhan baan hal mal idinku firdhinaya oo aad ku tidhaahda may ee waxaan ogahay wax kastoo maqan baan ogahay ood ku tidhahda bini aadamba mayhiyo malag baan ahay ood ku tidhahda awliyaan ahay oo samadiiyo dhulkan kala haya oo sidaa dadkii aad ku kaxaysato berinta beentaanunbaa loo tegi rususha been ma sheegan war sidaasaan ahay bini aadan baan ahay ilahay baa isoo dirsaday intaa midna ma ihi saa igu raaca ama igu diida khiyaar idinkaale saasaa la doonaya xaqaa'iq baa la doonaya dadka in lagula dhaqmo laakiin dadka wahmiyaad iyo waxaan jirin in loo sheegayo ma ah saas macana walaa aquulu ma odhanaya lakum idinka idinku dhihi maayo cindii agtayda waxaa ahaaday khazaa'inullahi ilaahay khaznadihiisaa ahaaday idin dhihi maayo gacantaan ku hayaa wixii kayd ilaahay lahaa oo dhan idin dhihi maayo sheegan maayo midda ayada walaa aclamu ma ogi alghayba waxa qarsoon iyo cilmiga maqanna ma ogi taana idiin sheegan maayo oo intii ilahay iga ogeysiiyo baan ka ogahay walaa aquulu dhihi maayo inii anugu malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo bini aadam bashar idinkoo kalaa baan ahay walaa aquulu dhihi maayo liladiina kuwii ku dhihi maayo tazdarii ay liidayso acyunukum indhihiinu kuway liidayaan oo xaqirayaan kuwaa ku dhihi maayo lan yu'tiyahum allahu alla siin maayo khayran khayr siin maayo sidaana kuwaa ku dhihi maayo oo maxaana ugu dhahay allahu alla ayaa aclamu og bimaa fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda waxa ku jira iimaanku inuu dhab ka yahay iyo in kale ilahay baa ka warraya ilahay baana kala xisaabtami doona aniga maxay jiri waxaas innii anugu idan markaa haddaan saa dhaho la min alaalimiina aalimiinta ayaan ka mid ahay wuxuusan ahayn ninkii sheegta waa aalim macna kallaadiisii sawbay zuurin lama maro oo beena nin xidhay oo kalu ka dhigay qaaluu waxay yidhahdeen yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala dooday oo fa agtarta waad badisay jidaalanaa doodannadii baad badisay ee faatinaa la imow noola imow bimaa taciidunaa waxaad noogu yamoo hayso in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid qaala wuxuu yidhi inamaa ya'tiikum waxa uun idinla imaanaya bihi kaa isaga allahu alla ayaa idinla imaan in shaaa hadduu doono wamaa antum idinkuna ma tihidin bimucjiziina kuwa ilaahay caajis gelin kara walaa yanfacukum idinma anfacayo nusxii aniga naseexadaydin anaafici mayso in aradtu haddaan doono an ansaxa inaan naseexeeyo lakum idinka inaan idiin naseexeeyo haddaan doono naseexadeedu wax idiin tari mayso in kaana haddii uu yahay allahu alla yuriidu mid doonaya an yuhwiyakum inuu idin habaabiyo inuu idin lumiyo alla hadduu doonayo naseexadaygu iyo hadalkaygu waxba idiin tari maayo huwa isaga ayaa rabbukum rabbigiin ah wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celmay hadalkii markay doodii dheeraad oo laisku celceliyey iyaguna hadleen nabi nuuxna u jawaabo jawaabtii laisku celceliyey wurtidii hadalka waxay yidhahdeen nuuxow nuuxow war badan lama rabo dheh waxba hadalka ha badin waan nala dooday doodiina waa badis hadalkiibaa nagu badis waxaan aad noo yaboo hayso keen baa leeyi waxba iskula hadhin cadaab baa idiin imaan waa laydin baabi'in waa laydin jari waad rogmanaysaan soo name soo daabaalay waxdays fa'tinaa bimaa taciidunaa in kunta min asaadiqiin hadday runtaas waxaan jirin baaba nagu qooqinaysaaye la kaali baa waxa jirayso keen saas yidi wuxuu yidhi nabiyullahi muusa nabillahi nuux calayhi salaam wuxuu yidhi war ilaahay unbaa horta idin keeni kara inamaa ya'tiikum bihi illah cadaabkan ilaahay unbaa keeni kara hadduu doono alla subxaan ma aha aniga jeerkayga kuma jiro gacantaydana kuma jiro yani hadduu gacantayda ku jiro arrintuu si kalayba noqon lahayde laakiin ilaahay baa idiin keeni hadduu doono oo idinla iman allana ma caajisgelin kartaan oo kama fakan kartaan cadaabkiisana kama baxsan kartaan aniguna hadalkaan idin leenahay naseexadan iyo wax sheegmadan aan idiin sheegayo waxba idiin tari mayso oo idin anfici mayso hadduu alla subxaana wa tacaala inuu idin baadiyeyo doonayo maxaa yidhi isagaa rabbigiina isaga ayaa idin maamula hadduu baadinimo idinla damcay iyo inaad baadiyowdaan si kasta haddaan idinku caqli celiyo oo si walba idinla hadlo oo dhinac walba idinkaga imaado waxba idinku tari mayso maxaa yeelay dee ilahay unbaa socon dad aan khayr lala doonin baan u muuqataa wey anigana hadalkaa aan idhi waa uun xillay saaray dad wax ka soo socdaanna ma tihidin alla ayaa idin leh isaga ayaadna u noqon doontaan wuuna idinla xisaabtami doonaa wey macana qaaluu waxay dhadeen yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala dooday oo fa agtarta waad badisay jidaalanaa doodannadana waad badisay aad buu hadalkaa kugu batay ilih ee fa'tinaa noola imow bimaa shayga taciidunaa aada noo yaboohayso cadaabkan aad noo yaboohaysa noogu hanjabayso la kaalay bay dhehen in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay hadday runtaa tahay yabohaasi hadduu runtaa yahay macna qaala wuxuu yidhi innamaa ya'tiikum waxa uun idinla imaan bihi cadaabka waxa uun idinla imaanaya allahu alle unbaa idinla imaan in shaaa hadduu doono cid kaloo idin keeni karta ma jirto waa saas raxima allahu man carafa qadra nafsihi tabartaada ha gud tabartaada ha gudbina soohdin aan lagugu talagelin ha gelin anaa cadaabka idiin keenaya iyo waad arki doontaan ma ah ilaahay baa idiin keeni hadduu doono saa ku gaabsa adiga intaa tahay ha dhaaf wamaa antum idinkuna ma tihidin bimucjiziina kuwa ilaahay caajis gelinay oo ka fakanaya ma tihidin walaa yanfacukum idinma anfacayo nusxii aniga naseexada idin anfici mayso in aradtu haddaan doono an ansaxa inaan naseexeeyo lakum idinka idin naseexeeyo in kaana haddii uu yahay allahu alla yuriidu mid doonaya an yaqruyakum inuu idin habaabiyo idin lumiyo hadduu alla habow iyo lumin idinla rabo naseexadaydu waxba idin qaban mayso waxba idinku tari mayso naseexadaydu in huwa isagu alla rabbukum rabbigii waay waa midka idinlaha idin maamula wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celinaya am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu maxamed baa been abuurtay qur-aanka qul waxaa badanayo in iftaraytu haddaan been abuurtay oon anigu jeefkayga kala imid fa calaya dushayda ayuu ahaaday ijraamii dambaabidayda dambaabidda anigu aan dambaabin waa u dushay wa ana aniguna bari'un beri baan ka ahay mima tujrimuuna ay min ijraamikum dambaabidiinana aniguna beri baan ka ahay wa uuxiya waa la waxyeelay ilaa nuuxin nuux waxaa loo waxyeelay annahu amar yashaniya lan yu'mina inuusan rumaynayn lan yu'mina ma rumaynayo min qowmika qowmkaaga xaggiisa ilaa man cid mooye qad aamana rumaysay hadda kahor cid dambe oo ku rumayn doonta ma jirtaa leydi ee falaa tabta'is ha baasaysanin bimaa kaanuu waxay ahaayeen yafcaluuna kuwa samaynaya mulkiyo walba haryana kugu ridi way macna wasnac waxaad samaysaa nuuxow alfulka doontii samee biacyuninaa indhaha naga xaalaad ku sugan tahay annagoo ku ilaalinayna wey wa waxyinaa waxyiga naga xaala aad ku sugan tahay walaa tukhaatibnii ha igala hadlin nuuxow fi ladiina kuwii dhexdooda dalamuu dulmiga sameeyena ha igala hadlin maxaa yeelay inahum iyagu muqraquuna waa kuwa la maanshaynaya biyo lagu halaagi doone am yaquuluuna iftaraahu aayaddaas labadu waa suurtagal baan leeyahy inay qisadii nebi nuux raacsan tahay oo qisada dhexdeeday ku jirtaay hadalku uu nebi nuux qisadiisii ku saabsay oo waxay noqonaysaa am yaquuluuna iftaraahu ma waxay leeyihiin nuux baa been abuurtay qul waxaad dhahdaa nebi nuuxow saasay noqonaysa in iftaraytuhu fa calaya ijraamii haddaan anigu been abuurtay anaa dembigayga iskale aniguna dembigiina beri baan ka ah ama ma ee waxay noqonaysaa aayaddani nebi maxamed bay ku saabsan tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo waxay noqonaysaa qisadii nebi nuux intay dhexda joogtay oo doodoodii soo dhammaatay welina halaagii iyo tabaabshadiisii aan la gaadhin ayaa waxaa la soo dhexgeliyay aayaddaasoo nebi maxamed lagula hadlaya salawatu rabbi waslamu caleyh oo qowmkiisii ka warmaysa waxay noqonaysaa marka sidaynu marnay am yaquuluuna iftaraahu nimankii reer maka iyo gaaladii carabtu ma waxay leeyihiin qur-aankan maxamed baa been abuurtay waxaad dhahdaa nebiyow haddaan anigu been abuurtay dembigeeda anaa iskale dembigiinana beri baan ka ahay inay marka nebiga ku saabsan tahay oo la soo dhexgeliya baa suurtagal ah kadibna qisada qaybteedii kale loo gudbay ayb markii laga quustay nabiyullaahi nuux calayhi salaam baa la wargeliyey markay muuqatay inayna waxba ka soo jeedin nuux qows oo sagaal boqol iyo konton sano uu dhex joogayo intaa ay doodu socotay oo wax u gudbinayay ayaa markaa nebi nuux waa ka go-aankiiba xagga ilaah weeyey waxaa la yidhi nuuxow intii hadda ka hor ku rumaysan weeye wax ka dambayn doono ku rumayn doono ma jiro wax hadda ka dambeeyo oo aada sugtaayo ku rumeeyaa ma jiro ee arrinkaas yuusan ku murgunin waxay samaynayaan iyo dhaqanxumaday ku kacayaan yuusan ku warbahaarinin oo baase ha baasaysan oo dhib ha u arkin baa leyi ta labaadna nimankan go-aan baa laga qaatay oo cagtaa la marin rabaaye diyaar garow baa leyi adiga iyo inta ku rumaysay qaabkaad ku badbaadi lahaydeen doon same baa leyi doontii hagaajiyo sancee doontii sancee baa layidhi annaga oo ku ilaalinayno oo indhahanaga xaalad ku suganta biacyunina waxaa laga wadaa rabbi indhuu leeyahay oo sugan oo xaqiiqi oo indhaha khalqiga aan shabihine laakiin waxaa laga wadaa biacyunina waa la ilaalinaya doonta markuu samaynayo dhib lama soo gaarsiin karo ilaalo ilahay buu ku jira subxana wa tacala ta labaadna waa waxyina adigoo ku sugan waxaa laga wadaa doonta qaabkuu u samaynayo waa loo waxyoonaya doonta xaggee baa mismaar laga gelinaya mismaarka la gelinaya intee la egyahay alwaaxda see la ysugu xidxidhahayaa waxyi xagga ilaahay ka yimid buu ku hagaajinaya tilaabaduu qaadaybu waa loo tilmaamay saas macnaha yani sidaa yeel oo halkaa alwaaxda ku dhajiy oo halkaa shaygaa ku dhasho yani waxyi rabbi buu ku hagaajinaya inta uu hagaajinayana waa la ilaalinaya saasaa rabbi u sheegay subxana wa tacala kadibna rabbi wuxuu ku yidhi nimankaa markaan halaago arrinkooda haygala hadlin baa layi ilaahu maxaad saa u yeeshay hebel maxaad ugu naxariisa weyday iyo hebel cadaab ka badbaadi iyo hayla soo qaadi barbar subxana wa tacala inahum muqraquun cagtaa la marin doonaayo biyo ayaa lagu halaagi doonaaye markaan halaago igalama hadli kartid buu rabbi ku yiri subxana wa tacala am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu wuu been abuurtay oo maxamed baa been abuurtay haddaynu taa iskaga wadno oo nidhahdo aayaddu waa lasoo dhexgeliyey qisada am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu maxamed baa been abuurtay qur-aanka qul waxaa dhada nabiyo in iftaraytu haddaan been abuurtay qur-aankoon anigu la imin fa calaya dushayda ayuu ahaaday ijraami aniga dembigay waa dembi weyntaasi laakiin waxaabad ku xil la-aataan anigaa taa iskale hadday dhacdo wa ana aniguna beriiun beri baan ka ahay mima tujrimuuna ay min ijraamikum dambaabidiina aad dambaabaysaan anna beri baan ka ahay kuma jiro idinkuna waxaad wadaan wa uuxiya waa la waxyooday ilaa nuuxin nuux waxaa loo waxyooday annahu arrinku inuu yahay annahu shani lan yu'mina ma rumaynayo min qawmika qowmkaaga xaggiis xaal uu ka mid yahy ilaa man ciddii mooyaane qad aamana rumeeye hadda kahor intii horay kuu rumaysay mooye cid kale ku rumayn mayso ayaa loo waxyoodo loo sheegay ee falaa tabta'is ha baasaysanin bimaa kaanuu waxay ahaayeen yafcaluuna kuwa samaynaya waxa ay samaynayaan ha baasaysanino waxba ha dhibsanino ha ka murg wasnac sancee alfulka doontii sancee biacyuninaa indhaha naga xaalaad ku sugan tahay oon ku ilaalinayno wa waxyinaa waxyiga naga xala aad ku sugan tahay oo doonta qaabkaad u samayn lahayd laguu sheegi doono walaa tukhaatibnii ha ila hadlin ha igala hadlin nuuxow fi ladiina kuwii dhexdoodii arrinkooda dalamuu dulmiga sameeyey kuwaana ha igala hadlin arrinkooda markaan halaago inahum iyagu maxaa yeelay muqraquuna kuwa la maanshaynayo biyo lagu hafin doono lagu halaagi doono wey hada wabilahi tawfiq sal allah alay wasalam ala nabiyina muxamed wala ali